أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan akhyaaray kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon oo warka subaxnimo dagaalka bariga dhexe ayaa galay toddobaadkii labaad iyadoona iiraan maraykanka iyo yuhuuddu ay isku adeegsanayaan gantaallo culus howlgallo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya mu'asasada alkataib ayaa baahisay xalqada labaad muuqaalo lagu soo bandhigayo muxaadaraad deeniya mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa deeq raashinna gaarsiisay dadka masaakiinta ah ee abaaruhu ay saameeyeen kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegtay in dastuurka cusub uu sameynayo waqti kororsi xilli khilaaf xooggan uu ka dhex taagan yahay murtadiinta haweenka ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa hadyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha barakeysan ee ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaalka bariga dhexe ayaa galay toddobaadkii labaad iyadoona iiraan maraykanka iyo yuhuuddu ay isku adeegsanayaan gantaallo culus haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen nuur cali warsame abuushayba haye abuushayba aad baad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan abuu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dagaalka ka socda dhulka loogu yeero bariga dhexe waxa uu cagaha la galay toddobaadkii labaad dagaalka oo laysku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan gantaalada diyaaradaha laga gano kuwa maraakiibta iyo weliba daroonta isqarxisa ayaa waxa uu ka dhexeeyaa sahaynada iyo maraykanka oo dhinac ah iyo nidaamka shiicada iiraan oo dhinaca kale ah war goordhowe lagu qoray warbaahinta caalamka ayaa wuxuu sheegayaa in maraykanka iyo sahaynada oo wadajir ah horaantii saakay ay duqeymo culus ka fuliyeen koonfurta magaalada teheraan ee caasimadda iiraan sida ay warisay warbaahinta iiraan iyadoo muuqaalada duqeymaha lasoo bandhigay ay muujinayaan inay ahaayeen duqeymo culus oo dab xoogan uu dheliyey dhinaca kale xasano waxaa jirta in sahaynadu ay hadda huy ka dhigteen goobaha gaadiidka la dhigto iyo meelaha gabaadka ah sababo la xidhiira inaysan ku xasili karin goobo kale oo dhawaqa digniinta weerarada iiraan ay noqdeen kuwo si joogto ah loo shidayo sida lagu arkay muuqaalo ay soo bandhigeen warbaahinta sahaynada waxaa kaloo jirta xasanow in warbaahinta lagu magacaabo c b c news ay sheegtay in iiraan ay gudaha kuweyt ku lahayd dad ama wakiilo la shaqeeya kuwaasoo si saxa u aqoonsaday bartilmaameedyada la beegsaday waxaa kale oo la sheegay inay ku rakibeen qalab gudbiyo calaamado meel u dhow nidaamyada difaaca hawada ee batriot si ay u suura gasho in la beegsado ama laga leexiyo diyaaradaha gantaalada warbixintu waxay tilmaamaysaa in sirdoonka iiraan laga yaabo inuu la socday dhaqdhaqaaqa ciidamada maraykanka ee ka baxyey ama ku jiray xarumaha milatariga intii lagu guda jiray toddobaadkii ka horreeyey weerarkii iiraan ku qaaday kuweyt weerarkaasoo sababay geerida lix askari oo maraykan ah waxaa sidoo kale jira tuhun sheegaya in kooxdaas ay adeegsadeen diyaarado yaryar oo aan duulyo lahayn oo wax duuba si ay u sahmiyaan uguna kormeeraan agagaarka dekadda shuyba ee kuweyt ka hor weerarka maalin kadib weerarkaasi markay iiraan bilowday inay beegsato goobo muhiim ah oo ku yaala kuweyt waxay warbixintu tilmaantay in ciidamada maraykanku ay heleen qalab gudbiyo calaamadaha g b s-ka kuwaasoo lagu xiray buufino ama dallado waxaana laga helay meel u dhow nidaamyada difaaca hawada ee batriot ee yaala saldhigyada maraykanka iyo goobaha istaraatiijiga ah sidoo kale xasanow maleeshiyaadka isugu yeera xisbullah ee lubnaan ka dhisan ayaa war saxaafadeed ka soo saaray weerar dhulka ah oo ay sahaa-inada isku dayeen inay xalay ka fuliyaan xadka lubnaan kaasoo ay sheegeen inay fashileen si halhaleel ahna ciidanka sahaa-inada dib ugu laabteen markii lagu go'doomiyey gobolka albiqaa war-saxaafadeedka xisbiga ayaa lagu yidri afar diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah oo ah kuwa helikobterka loo yaqaano kana tirsan ciidanka sahaa-inada ayaa ka soo galay dhulka lubnaan dhinaca suuriya iyagoo soo dejiyey ciidan lug ah meel saddexagal ah oo ku taala dhinacyada magaalooyinka yahuufa al khariba iyo marboon markii ay ciidamadu gaareen agagaarka xabaalaha waxaa halkaasi ka dhacay iska horimaad kooban intii uu socday iska horimaadka sahaa-inadu waxay galeen go'doon taasoo keentay inay fuliyaan ku dhowaad afartan weerar oo dhanka cirka ah si ay u furtaan ciidamadooda go'doominta galay weeraradan waxaa lagu fuliyey diyaarado dagaal iyo diyaarado kuwa qumaatiga u kaca ah si loo sugo bixitaanka iyo dib u gorashada ciidanka sahaa-inada war-saxaafadeedka maleeshiyaadka xisbullah ma uusan xaqiijin wax askar yahuud ah oo lagu dilay ama la qabtay sidoo kale maleeshiyaadkan ma aysan faahfaahin sababta rasmiga ah ee howlgalkan sahaa-inadu u fulisay ee walaalka xasaan waxaa kaloo jirta in nidaamka daaquudka alah sacuud uu xoojiyey wadahadallo qarsoodi ah oo uu la yeelanayo nidaamka shiicada iiraan si loo dejiyo xiisadda sii kordhaysa ee bariga dhexe loogana hortago inay isu beddesho dagaal ballaaran sida ay werisay blugmer warbixintan ayaa intaa ku dartay in saraakiil ka tirsan dalalka yurub iyo gobolka ay taageerayaan dadaaladan diblomaasiyadeed xilli xiisadda gobolka ay sii kordhayso islamarkaana ay suuqyada dhaqaaluhu noqdeen kuwo aan degnayn xasaanow shiinaha ayaa wuxuu isku diyaarinayaa inuu iiraan ku taageero dhaqaale si uusan dagaalka saameyn ugu yeelan dhaqaalaha iiraan sidoo kale wuxuu shiinaha diyaarinayaa inuu gantaalo u geeyo iiraan islamarkaana diro injineero si dhaqsaha u dayactira kaabayaasha dagaalka iiraan ee waxyeeladu soo gaartay sida ay warisay c n n oo xiganaysa xog xog ay hay-adaha sirdoonka maraykanka ka ururiyeen dhaqdhaqaaqa shiinaha xilli horey uu maraykanka ugu eedeeyey in ruushka gacan siinayo iiraan warbixino sirdoon iyo nidaamyada hagiista tooska ah si ay si sax ah ugu beegsato saldhigyada maraykanka ee bariga dhexe dowladda azerbajaanna waxay sheegtay xasaanow inay fashiliyeen weerar ay koox daacad u ah iiraan qorsheynayeen inay ku qaadaan safaaradda israa'iil ku leedahay azerbaijaan sida ay baahisay warbaahinta rasmiga ah ee dowladda azerbaijaan muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada islamarkaana ay sii daayeen iiraaniyiinta ayaa lagu arkayey gantaal la sheegay in ciidanka iiraan ku weerareen markabka diyaaradaha xambaare ee maraykanka ee u s s abraham linolka warar ayaa sheegaya in markabkaasi goobtii uu ku sugnaa uu ka cararay kadib markii qaar ka mid a gantaaladaasi lala helay inkastoo maraykanku ay beeniyeen in markabka wax dhaawacay oo uu ka soo gaaray weerarka lagu qaaday sida ay tilmaantay xasaanow wakaaladda wararka ee a f b in keliya sagaal markab ay ka gudbeen tan iyo isniintii marinka hormuus waxayna badankood ahaayeen maraakiib laga leeyahay shiinaha marka laga reebo hal markab oo turki ah kaasoo bedelay magaca aqoonsigiisa iskuna muujiyey markab turki oo adeegsanaysa magaca muslim sida la ogyahayna marinka hormuus waxaa xiray iiraaniyiinta tan iyo wixii ka dambeeyey xilligii ay ku dhawaaqeen inay xireenna wax isu socdo dhanka maraakiibta ah oo ka gudbay ma jiraan iiraan ayaa sidoo kale waxay u hanjabtay dalalka reer yurub waxaana wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iiraan oo uu telefishinka faransiiska ee lagu magacaabo faransa u sheegay haddii dalalka yurub ay ku biiraan dagaalka ay noqonayaan bartilmaamidyo sharci ah si toos ah inay iiraan u beegsan doonto dal kasta oo dagaalkan ku biira wuxuuna la kulmi doonaa masiir la mid ah kuwa hadda khaliijka haysta arrintan wixii ka dambeeyey waxaa jirta in dalalka yurub ay ka gaabsadeen in ay ku biiraan dagaalkaasi si toos ah waxaa u diiday sbain in laga weeraro dalkeeda iiraan sidoo kale u k ayaa waxay sheegtay in ay difaac ka geli karaan maraykanka dalkeeda balse wax weerara aysan qaadi karin ugu dambayntii xasaanow kooxo wariyaal ah oo ka tirsan warbaahinta maraykanka laga leeyahay oo ay qayb ka yihiin c n n ka ayaa ku sugan gudaha iiraan waxayna sheegeen in xaaladda gudaha iiraan ay tahay mid deggan waxay tilmaameen siday arkeen dukaamada waa ay furan yihiin oo alaabtu way buuxdaa saldhigyada shidaalkuna si caadi ah ayay u shaqaynayaan sidoo kale lama arkin bay yidhaahdeen safaf dhaadheer ama calaamado muujinaya cabsi meelihii ay mareen mahadsanid abushayba howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen fariisin murtadiintu ay ku leeyihiin degmada xudur waxaana dagaalkaasi liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay xalqada labaad muuqaallo lagu soo bandhigaya muxaadaraad diini ah cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya
بسم الله الرحمن الرحيم
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
ayadda labaadee ku xigto fii suurati saad wey toddoba iyo toban lambarka ilahay ku sheegaya subxaanahu wa tacaala fii suurati saad wuxuu rabbi ku sheegay subxaanahu wa tacaala uu inoo sheegay wa qaaluu rabbana cajil lanaa qitanaa qabla yowmi alxisaab kolkaasuu ilaahay wuxuu yidhi isbir calaa maa yaquuluun waxaa la daba dhigay wadkur cabdanaa daawuuda dalaydi innahu awaab aayadda marka waxay inoo tilmaamaysaa nimanka waxay yidhahdeen nabiga dacwo u gaarsiiyey calayhi salaatu wasalaam rasaaluu ka gutay rasaaladii uu ka gutay jawaabteeda waxay noqotay inay yidhaahdaan ayagoo jeesjeesaya cajil lanaa qitanaa qabla yowmi alxisaab waxaanaad sheegay inaga daa waxaad inoo sheegayso aakhiro jiro ciqaab ah qaybta iyo nasiibka aan ku leenahay annaga inoo soo hormari oo inoo keen waa qaybtii labaad muxaadaraad taxane ah oo ay baahisay mu'asasada warbaahinadda ee alkataa'ib taasoo ciwaankeedu yahay watawaasow bilxaqi watawaasow bisabri oo uu horey u jeediyey sheekh maxamed dulyadiin allaha ka aqbalay shahaadadiisa kolkaasaa ilahay wuxuu leey subxaanahu wa tacaala wasbir calaa maa yaquuluun nabi allow ama nin kasta oo daaci ah nin kastaoo mujaahida wasbir calaa maa yaquuluun waxaad samaynaysaa waxay nimankan sheegayaan ku sabar nabiyow wasbir calaa maa yaquuluun haye ka gadaalna markaasaa loo akriyey taariikhda ambiyada oo la yidhi nabiga alayhi salaatu wasalam wadkur cabdanaa daawuuda dalaydi innahu awaab nabiyullaahi daawuud calayhi salaatu wasalaam sidan lagu mariyey dhibkana la mariyey taariikhdiisa akhri kolkaasaa ilaa sideed nabi ilaa aayadda dhammaadkeeda laga gaadha ilaa sideed nabi buu ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaala sideeddaa nabi waxaa loo sheegayo suuraddan gadaa aayaddan gadaasheeda waxaa la leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam iqra' maxaan ku idhahdaa siyaru qiraa'atu siyar saalixiin baa nabiga la aadinaya marka waxaa lagaa doonaya adiga markaad daaci tahay oo wixii aad wadatay lagugu diiday ummad baa kaa horrayso lagu diiday ummaddaa taariikhdeeda akhri ambiyadii taarikhdooda akhri ee dadka wan wanaagsanay akhri siiradoodii waxaad ka helaysaa deganaasho iyo xasillooni iyo waxa ay sameeyeen markaad akhrido iyo waxa lagu sameeyey waxaaga iyo waxooda isku mid weeye siday sameeyeen marka samee wey ayagu isma dhiibeen may miyay ka fadhiisteen may miyay ka carareen may hadalladii beentii la sheegay inta saamaysay miyay iska dhaafeen waxay wateen waa may dalka nabiga calayhi salaatu wasalaam intaasaa lagu yidhay qaybta labaad ee muxaadaradan ayaa daba socota mowduuca qaybta koowaad ee muxaadarada watawaasow bilxaqi watawaasow bisabri wuxuuna sheekha ku faahfaahiyey waxa la gudboon dadka xaqa wada markii ay ka hor yimaadaan oo ay dacwada ka qaadan waayaan kuwa xaqdiidka ah isagoona si gaar ah ula dardaarmay mujaahidiinta waxaan marka aniga dardaarankayga waxaa weye nin kastoo mujaahid ah gaar ahaan ummaddan soomaaliya ku nool dhallinyarada ah ee cadowga isu baysto dhinacyaha oga yimid waxa lagu baxsan karayo waa sabarka wey haddii ugus lagu yidhi ugus haddii lagu yidhi ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed haddii lagu yidhay waxaa tii nabadtiid haddii lagu yidhay waxaa tii niman maxaan ku idhahdaa burcad ah haddii lagu yidhay niman saa iyo saa iyo saasatiin horay baa loo soo yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka inta intay wax inoo dhinto qalbigeenna wax ku dhaco yaynay ka fadhiisanin marad yaynugu noqon ee marka maxaan samaynaynaa annaga haddii taa ay inta yidhaahdaan camalkeennina waan wadaynaa sabar iyo dulqaadna waan la imaanaynaa siyaru saalixiinna waan akhrinaynaa qiraa'adooda qiraa'atu siyaru saalixiin halkaasaa la akhrinayaa ilaahay subxaanahu watacaala deetana waddada way ku caddaanaysaa hawin baad helaysa waxaad helaysaa sabarkaagii waa ku fududaanaya waa kugu sii xambaaraya marka inaad shaqadaadii sii istimraarto sheekh maxamed dulyadeen allah ha ka aqbalee shahaadadiisa waxa uu ka mid ahaa qiyaadada mujaahidiinta ee u soo halgamay sida waddanka looga tirtiri lahaa kufaarta iyo dabadhelifyadooda murtadiinta isagoona ka tagay dardaaranno dhaxalgal ah oo ay lagama maarmaan tahay inuu dib u milicsado qofka mujaahidka ah mahadsanid cabdi qani mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa deeq raashinna gaarsiiyey dadka masaakiinta ah ee ay saameeyeen abaaraha cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo haya iyagoo ka qayb qaadanaya gurmadka iyo garab istaagga loo samaynayo dadka ay saameynta ku yeesheen abaaraha waddanka ku habsaday waxay maamulka xarunta caafimaadka ee tanaad ee magaalada jilib raashin gaarsiiyeen qoysas danyar ah kana mid ahaa dadka u baahan in la garab qabto munaasabadii lagu qabanayey raashiinka ay bixisay xarunta tanaad ayaa waxa ay ka dhacday howlka sumaye ee magaalada jilib waxaana goobjoog ka ahaa culimo salaadiin maamulka xarunta deeqda bixisay iyo dadkii nasiibka u yeeshay in la siiyo raashiinka sheekh maxamed balli oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha kana hadlay halkii raashiinka lagu bixinayey ayaa maamulka xarunta caafimaadka ee deeqda bixisay ee tanaad ku ammaanay kaalinta wanaagsan ee ay samaysay xaruntaasi caafimaad sida gabdhahan maanta mu'asasada tanaad ee daawaynta waxa weeye ku isman ee ka furan muxaafadada jirib sida ay u bixiyeen toddoba iyo toban qoys ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo tanaad aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa siday macnaha ay u soo dadaaleen siday macnaha beledka ugu cusub yihiin sida ay masaakiinta wax u tareen siday weliba raashin badan u siiyeen aad baan uga mahad celinaynaa waanan u ducaynaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala shaqadooda ilaahay uu u barakeeyo ilaahay uu u siyaadiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kastan fara badan ilaahay uu siiyo waa u ducaynaynaa walaalayaal arrintan ayadaa ah waxaa la doonayaa farmashiyayaasha kale iyo isbitaalladu inay ku daydaan howlwadeennada xarunta tanaad ee bixiyey raashiinkaasi lay siiyey masaakiinta ayaa dhankooda ka hadlay anagoo ah howlwadeennada ka howlgala tanaad medical central waxaan ku faraxsannahay inaan goobjoog ku nahay deeqbixinta ay bixiyeen maamulka tanaad taasoo raashiin iskugu jira bur biriis timir iyo saliid iyo sokor aan ugu talagalnay dadka abaaraha waxaan ku faraxsannahay inaa dadka aan ka farxino masaakiinta ah anagoo muddo yar meesha intaan furanay oo ka shaqaynayn intii yaraan ka shaqayno waxaan hay go-aan ku qaadnay inaan dadka gaarsiino noo soo duceeyaan de maanta la isgarabsan waayo waxaa laga yaaba imtixaanka ayagana haysato inuu anaga dadka ilaahay anaga nagu soo wajiyo ayagana ilaahay deeqsiiyo waxaan dhihi lahaa dadka kaleeto oo hanugu soo daydaan oo bakhaarada iyo farmashiyada waaweyn haystaan iyo isbitaalada qaar ka mid ah dadkii la siiyey raashiinka ayaa iyagana la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus wax khayr qaba allaha geliyo tanaad baa la allaha tanaadiyo hadda raashinkaa bariiska leheho baastada leho adduunka laha la bixina waxaa la isiiyey bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid iyo timir waxaa isiiyey tanaad gabdhaha tanaad oo hadda uu maaratay wixii ka bilaabay kor allaha u kiciyo degmada jilib ayaan joogaa raashiinaa la isiiyey waxaan ahay nin masaakiin oo qalan waxaa waaye bariis iyo bur iyo sokor timir saliid ayaa la isiiyey tanaada ay siisay ilaahay ha barakeeyo ilaahay idink waa dumar isna qaamay oo ducaysan oo tanaad la dhahay oo ma aragtay ayaana siisay alxamdu ashukru waa u ducaynay ilaahay ha u ziyaadiy sumayaa jooga raashin aliisii bur bariis timir aliisii tanaad isbitaal ilaahay qaar hasii kor allaha ka dhiga isbitaalka oo tanaad yaa la iga sii raashinkan baahada baaxa u qabnay adgeyga allaah nagu soo qaaday ilaaha nagu soo qaaday kama marneen bogaadinta salaadiinta oo kale ahaa guddoomiyaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe malaaqbiyey iyo suldaan shuceeb xogayaha guud ee golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe
raashinkaas oy la baxeen gabdho kheyr allah siiye tanaad medical center daaweynta caruurta iyo haweenka meel gabdho u furtay oo maxaafada jirib isxilqaamay markay arkeen baahida jirto iyo dhibaatada ka taagan waddanka ee isxilqaameen waxayna go'aansiyeen wixii tabartooda inay bixiyaan waxay maanta halkan raashin ku siinayaan toddoba iyo toban qofood waxaan leeyahay allah idin barakeeyo marka ugu horreyso meesha aad ka soo baxiseen beddelkeeda kheyr allah idin siiyo waa dadaasheen xaqiiqdii dad ehelkiinoo dhibaataysan ayaad u gurmateen maalin aad maanta ka baahi badan tihiin allah idin sahlo maxaa yeele waktigii ugu habbooneed sadaqa in la bixiyo nin kastoo muslin ah ee waxayana waxaan leenahay midaan oo kale ha la sameeyo meeshaan joogno waa degmada jirib waxa maanta aan hortaagannahay wax la gaarsiinayna waa dadkii ehelkaan aheen oo muslimiinta ahaayo tabarta darnaayo abaarta ku dhacday waxa deeqayna waa gabdho walaalaheeno isxilqaamayo isbitaal furtay maalmo yarna shaqeeyay waxayna garteen inay walaalahooda muslimiinta ay wax taraan waa tanaad medical center xarunta la magac baxday waxaan leenahay jazaakum allahu khayr axsan allahu ilaykum ilaahay subxana wa taala idinka abaalmariyo waxay abaxsateen mahadsanid cusmaan kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay in dastuurka cusub uu sameynayo wakhti kordhin xilli khilaaf xooggan uu ka dhex taagan yahay murtadiinta sida warbixintan uu ku haya yaasir maxamed
guddoomiyaha golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya murtad aadan madoobe ayaa khudbad uu ka jeediyey goob fagaaraha ka sheegay in dastuurka riddada ee dhowaan baarlamaanka riddadu ansixiyey uu siinayo muddo kordhin hal sano ah sidaas awgeedna ay sii joogi doonaan xelalka ilaa muddo hal sano ah murtadkan ayaa sheegay in hay-adaha kala duwan ee riddada oo uu ku jiro baarlamaanka riddada ay sii shaqayn doonaan muddo sannad kale xilli kooxda riddada ee hadda talada haysa ay u harsan tahay muddo laba bilood ah muddo xileedkeeda murtad aadan madoobe oo arrintaasi ka hadlayay wuxuu yidhi baarlamaanka wuxuu shaqayn doonaa inta dastuurka tilmaamay dastuurka kan hadda la ansixiyey intuu tilmaamay wuu baarlamaanka joogi doonaa kii kumeelgaarkii ma haya dastuurka rasmiga ah intuu tilmaamay yuu baarlamaanka shaqayn doonaa iyo iyo hay-adaha dastuuriga ah yaa shaqaynayaan arrintaani waxay ku soo aadaysaa xilli dhowaan baarlamaanka riddadu ansixiyeen dastuur cusub oo ay yeelan doonto kooxda riddada soomaaliya kaasoo bedeli doona dastuurkii hore ee riddada mucaaradka riddada ayaa si weyn kaga soo horjeedo dastuurka cusub ee riddada iyagoona sheegay inaysan marnaba aqbali doonin dastuurkaasi mahadsanid yaasir ugu dambayntiina haweenka ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas waa kan marwaan maxamed haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa duur muuqda ku leh garab istaagga jihaadka lagula jiro cadowga allah ee duulaanka shareecada dirarka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga iyagoo mar walba safka hore kaga jira taageeridda mujaahidiinta doorkaasi ayaa si muuqda looga arkay degmada galhareeri ee wilaayada galguduuda halkaas oo dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan ay ku qabteen munaasabad iyo hadiyado kala duwan ugu wareejinayeen ciidamada mujaahidiinta ee dhibaadka ka jira furimaha hore ee wilaayada dumarka muslimaadka ee degmada galhareeri ayaa soo diyaariyey hadiyado isugu jira noocyo kala duwan kuwaas oo ay ka mid ahaayeen jawaano buskod ah oo kuru dhaafaya boqol jawaan caaga dahaaran ee biyaha ah kortoomo timir ah dhar noocyo kala duwan ah iyo sidoo kale xargihii lagu gorbaduubi lahaa cadowga lagu soo qabto goobaha dagaalka ugu horeyn qaar ka mid ah haweenka muslimaadka degmada galhareeri ee wareejiyey hadiyadaha ayaa ka hadlay munaasabadii wareejinta iyagoo ku wareejiyey nabadoon cabdulaahi sheekh maxamed oo ka mid ah nabadoonnada galhareeri alxamdulilaahi rabbialcaalamiin halkan waxaan doonaynaa waxyaabihii lagu soo gudbiyo oo gabdhaha mujaahidiinta ay u wareejinayeen wiilasha mujaahidiinta furmaha jira buskud boqol soddon iyo afar kiish caag dahaaran boqol iyo konton xabo timir labaatan iyo shan kartoon ah jaakadaha dhacanta boqol iyo afartan xabo go-yaasha afartan xabo funaanada hoosgashiya siddeetan iyo shan xabo buumooyin hoosgashiya lixdan xabo saliidda qoryaha la mariyo siddeetan iyo afar xabo sakiimo saddex bukis ah xarkaha gaalada lagu jeebeen lahay oo konton xabo ah ilaahay ha u barakeeya ayaan leenahay mujaahidiinta halkan maanta waxaan u taaganahay munaasabad aan ku wareejihayno garab istaagga wiilasha walaalahayna iyo wiilashayni oo mujaahidiinta ah oo ribaadka taagan annagoo joogno gobolka galgaduud gaar ahaan degmada galhareeri waxaan leenahay wiilasha mujaahidiinta allah subxaana watacaala ha iin barakeeyo agab kala duwanaan wareejihayna waxaana ku wareejihaynaa naqiibkayna cabdulaahi maxamed insha allahu tacaala shaqadan aan wareejino bille inaan bil ku wareejino bil walbaan wareejinaa insha allahu waana wareeji doonaa inta aan nool naho hilibkayna oo isku yaallo waxaan leenahay marka wiilasha mujaahidiinta oo ribaadka jooga idinkama maqnin waan idin garab taagannahay naf iyo maalan idinla garab taagannahay insha allahu tacaala waxaan leenahay gabdhaha muslimaadka meel kastay joogaanba marada ha xirtaano waxaan doonaynaa marka annagu maalin walba inaan wiilasha walaalahayna la qaybsanno qobada iyo qoraxda ay taagan yihiin intaasi kadib nabadoon cabdulaahi sheekh maxamed oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu kala wareegay hadiyadaha haweenka galhareeri isagoo kusii wareejiyey wilaayada galguduud si loo sii gaarsiiyo libaaxyada ku jirba xiran furimaha hore haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee degmadan galhareeri gabdhahaas waa bogaadinaynaa waana u ducaynaynaa waxaan leenahay jasaakum allaahu khayran ilaahay ha idiin gargaaro ilaahay ha idiin kaalmeeyo shaqo adag ayaad ku jirtiin waa shaqo aad iyo aad loogu baahan yahay waxaana rajeynaynaa mar waliba in aad shaqadiina sii laban laabtiinna waa rajeynaynaa waxaan rabnaa marka odayaasha dhaqanka haddaan nahay si gaar ah anigoo ku hadlaya ee afka degmadan ku hadlaya waxaan rabaa in aan ku wareejino deeqdaas wilaayada gobolka galguduud haddaan nahay odayaasha gabdhahaas waan bogaadinaynaa waana u ducaynay adigana waxaan rajeynaynaa in aad nagala wareegto aadna gaarsii doonto mujaahidiinta ku jilib xiran furimada dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayada galguduud waxa ay si la mid ah haweenka ku dhaqan wilaayaadka intooda kale dadaal xoogan iyo qayb muhiim ah ka qaataan jihaadka ka dhanka ah soo duulayaasha leh wejiyada iyo magacyada kala duwan waxayna garab iyo gaashaan u noqdeen walaalahooda mujaahidiinta ah mahadsanid marwan warbixinta marwan waxay u dambaysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu